galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha abriil waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadka ka soo cararaya colaadda yemen oo ku soo qulqolaya xeebaha soomaaliya dadka ilaa i haddana soo gaaray waxaa weeyaan afarqoafartaniyowaxayna kala yihiin afartan iyo afar qof intay iyagu doonya la socda meesha ku go'doomay iska soo raacay doonyaha iyo dad horay u deganaan jiray meesha dadkaas waxaa weeyaan boqol iyo afartan iyo toddoba waa rag boqol afartan iyo lixna waa ciyaal boqol iyo sagaalna waxa weeyaan waa dumar waxaan kale oo aan idiin haynaa warar la xidhiidha shir magaalada garoowe uga furmay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynayaasha dalalka maraykanka iyo kuuba barack obama iyo ra'uul castro ayaa isgacan qaaday xalay jimcihii intii uu socday shirka waddamada waqooyiga iyo koonfurta ameerika oo ka dhacaya banama mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweyne obama ayaa sheegay in kulanka labada hogaamiye aanu ahayn mid rasmi ah iyaga oo meesha ka saaray inuu jiro wadahadal ay yeesheen labada dhinac hase ahaatee labada hogaamiye ayaa la filayaa in ay maanta oo jimco ah yeeshaan kulan rasmi ah xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa soo dhoweeyey tallaabadan isaga oo hadal ka jeedinayay furitaanka shirka banama
weerarada cirka ee isbahaysiga sacuudigu uu horkacayo ayaa ka socda dalka yemen maalintii toddobiyo tobanaad oo xiriir ah weeraradaas oo bartilmaameedkoodu yahay xoogaga fallaagada xuutiyiinta shiicada ee ku sugan magaalada cadan iyo agaaraheeda duqaymo iyo dagaal dhacay xalayna waxaa ku dhintay ugu yaraan labaiyo labaatan qof dhinaca kale maleeshiya qabaa'ileed iyo maraakiib dagaal oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada isbahaysiga ayaa ku dhow inay qabsadaan magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee ataq halkaas oo ay isku urursanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidamo daacadu ah madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalex dayuurada ay leedahay hay-adda lankeyrta cas ayaa mar kale fursad u heshay inay sahay dawo ah gaarsiiso magaalada sanca maanta oo sabti ah waana maalintii labaad oo ay hay-addu gaarsiiso halkaasi gargaar dawo guddiga caalamiga ee lankeyrta cas iyo hay-adda yunisef ayaa qorsheynaya inay dawooyin iyo gargaar kala gaarsiiyaan dalka yemen jimcihiina duqeymaha isbahaysiga carabta ayaa bartilmaameedsaday goobo hubka lagu xareeyo magaalada sanca oo ay shiicadu degan yihiin maxkamad ku taalla dalka masar ayaa ku xukuntay dil maxamed baadiye oo ahaa hogaamiyihii ururka ikhwaanulmuslimiin iyo weliba saddex iyo toban qof oo kale kuwaas oo lagu eedeeyey in ay door ku lahaayeen qolqolatooyin ka dhacay dalkaas xukunnadan ay maxkamaddu riday maanta waxaa ku jiray xabsidaayin lagu xukumay muwaadin u dhashay dalka maraykanka oo haystay muwaadin u dhashay dalka masar oo haystay dhalashada dalkan maraykanka kaasoo lagu eedeeyey in uu kooxdan u fidiyey taageero xukunka maxkamadda ayaa racfaan laga qaadan karaa
nin ka soo jeeda magaalada tobeka gobolka kansas ee dalkan maraykanka ayaa maxkamad federaali ah ay ku eedeysay inuu isku dayey inuu gaari walxaha qarxa ay ka buuxeen uu ku weeraro saldhig militari isagoo taageerayay ururka isis sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda jimcihii shalay saraakiisha ayaa sheegay in john broker oo labaatan sano jir ah loo taxaabay xabsiga jimcihii shalay markii isaga iyo sarkaal ka tirsan sirdoonka maraykanka oo dharcada ay ku kulmeen meel ku dhow saldhigga militari si uu isugu dayo inuu u qarxiyo wax uusan ogeyn inay ahaayeen bam macmala nin kale oo isla magaalada ah ka soo jeeda oo siddeed labaatan jir ah oo la yidhaahdo alexander blair ayaa isna la xiray jimcihii shalay isagoo lagu eedeeyey inuu wax ka ogaa qorshaha master broker islamarkaana uu ku guuldaraystay in hay-adaha ammaanka uu kusoo wargeliyo kaaliyaha xeerlaalyaha guud ee maraykanka carling ayaa sheegay in broker la tuhunsan yahay inuu doonayay inuu weerarkaasi fuliyo isagoo matalaya isis haddii dembiyada ay maxkamaddu ku hesho master broker wuxuu wajahayaa xabsi daa'in
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington warar kala duwan ayaa inoo soo socda haatan marka horese aan ku horeyno qaxootiga ka imanaya dalka yeman doon ay la socdeen laba boqol iyo lixdan qof oo ka soo cararay dalka yeman ayaa shalay soo gaadhay magaalada boosaaso waana mid ka mid ah doonyo taxan ilaa dalka yeman oo kasoo gudbaya badda cas si ay u soo gaadhaan xeebaha soomaaliya dadkii ugu dambeeyey ee soo cararay waxaa la kulantay oo waraysi la yeelatay wariyaha v o ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac warbixintan ayayna nooga soo dirtay soomaalida ka soo cararaysa rabshadaha dalka yemen waxa ay cabsidoodu la xidhiirtaa inay waxyeello u geystaan madaafiicda dagaalka duqaynta dhinaca cirka ah iyo inay waayaan adeegyada asaasiga ah sida biyaha korontada caafimaadka iyo wixii la mid ah maryan xuseen maxamuud waa hooyo ka mid ah qoysaska soo barakacay islamarkaasna wadata saddex carruur ah oo ay dhashay waxaana ay v o a u sheegtay in saygeedii iyo afar ka mida carruurteedii ay uga timi dekadda magaalada mukolla kadib markii dhaqaaluhu u saamixi waayey in ay doonta soo wada raacaan baabuurkii ilaa mukalla aa ku imaanaysa konton doolara ku imaanaysa doontii waa boqol doolar wallaahi xagga cadan waxaan ku maqnaayay toban sanaan degnay ilmaan ka soo tegay nooli la'aana ugu soo tegay ilmahay aabbahooda afar cunug waxaan ugu soo tegay mukalla hadda lxaad silaca dad baa baxeenoo bannaananka inay aadeenoo oo xabado ku dhaceen naago iyo ilmoba maya inaan gudbo muqdisho u gudbaan doonay dadka doonta saaraa waxaa kaloo ka mid ahaa caasho siciid oo wadatay gabar laba bilood jirtay waxaana ay v o a u sheegtay in xeryaha qaxootiga ee cadan ay ku dhashay iyadoo hamigeedu ahaa inay sacuudiga u sii tahriibto anoo ur lix bilood lahaan taga tahriibaan u socday kadibna meeshaan ku dhalay dagaalkan baa ay qabsaday dibbaanmadaafiicda soo dhacaysa diyaaradaha duqaynaya wiifsadayna soo gaaraysa horaana loo yiri nafta oraday kuga aamintaa gadaalaan u soo noqdo waddankayginaan ku dhintaan jeclaystay saatiin dad badana waxaan uga soo tegaan qaraabanahay oo aanan waxba haysanin oo ilmo iyo carruur watay dhallinyaro soomaaliyeed oo deeq waxbarasho horay uga heshay dalka yemen ayaa ka mid ahaa dadka ka soo barakacay rabshadaha ka socda dalka yemen waxaana ay v o a uga warameen dareenkooda ku aadan rajada waxbarashadooda ee ay dagaaladani ka burburiyeen shiir macali cali salaad baa layidhahdaa far badan baa jira mukalla sanca cadan intaba jaamacada ka dhiganayo qaar haddana la socdo qaarna uu soo socdo wadada kusoo jiro markii dalkii soomaaliya laga qaxay oo meeshaas waxbarashaa loo doontay dalkii waxbarashada loo doontay baa duwey marka isaga hadduu burburay marka waxbarasho la-aantii hadday dhacday dalkii baa dib loogu soo noqday isaga nolol soo biday cabdikariim cali diir ardada soomaaliyeed oo minxooyinka ku tagtay jaamac yeman ayaan ka mid ahaayo halka waxaan dareemay sagaashan iyo kowdii soomaaliya iyo colaadihii ka bilowday yaa dib maskaxayda ugu soo maaxday saddex maalinna waxaan ku noolaa busku oo guriba kama bixinba noloshaas kabacay markaa arkay ayaan go'aansaday inaan ka baxo hadda inaan sii gudboon muqdisho aan gaaraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoob deero ahna guddoomiyaha guddi ay dhowaan u xilsaadhay dowladda puntland arrimaha qaxootiga ayaa v o a uga waramay tirada guud ahaan puntland soo gaartay laga bilaabo kowda bishan abriil ee aynu ku jirno dadka ilaahay haddana soo gaaray waxa weeyaan afar boqol afartan iyo lix waxayna kala yihiin afartan iyo afar qof intay iyagu doonya la socda meesha ku go'doon way iska soo raacay doonyaha iyo dad horay u deganaan jiray meesha dadkaas waxa weeyaan boqol iyo afartan iyo toddoba waa rag boqol afartan iyo lixna waa ciyaal boqol iyo sagaalna waxa weeyaan waa dumar doonta maanta timid oo hadda taagan laba boqol iyo lixdan baysidaa caruur iyo dumar iyo rag iskugu jira iyo dad waayeelaba wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu kaloo v o a u sheegay in xeebaha durugsan ee puntland ay shalay soo gaareen dad ka soo barakacay rabshadaha dalka yemen kuwaas oo la socday doonyo yaryar oo nooca kalluumaysiga ah waxaana uu codsaday in gurmad degdega lala gaaro maanta waxaa kaloo iyadana yimid doon kasoo degtay baargaal oo waday soddon qof shalay waxaa yimid doon kaleoo siday laba boqol konton iyo shan dad waxay ku dejisay bareeda dadna waxay ku dejisay tooxin dadna waxay ku dejisay gumbax ilaa iyo hadda xeebaha badda cas iyo badda madowba dadku way kasoo degayaan maamulka keliyaa jooga marka waxaa codsanaynaa iyadana saasoo kaleeto inay hay-aduhu ay gaaraan degmooyinka fogfog maamulka puntland ayaa dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay dalka yemen ee aan deegaanka ku lahayn gudaha magaalada boosaaso waxa ay u asteeyeen goobo loogu talagalay inay ku nastaan oo ay ka mid tahay howlalkii waaweynaa ee xerada inji faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenaha meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday oo lala soconaya toddobaad oo lagu xusayo maalinta dhirta oo ku beegan toddobiyo tobanka bishan munaasabada maanta oo uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa warbixintan nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen ardayda dugsiyada gobolka banaadir ururada bulshada iyo xubno ka socda labada gole ee dowladda federaalka ayaa looga hadlay qiimaha dhirta iyo faa'iidada ay u leedahay noolaha waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka beeraha dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay inay tahay wax aada loogu farxo muddo shan iyo labaatan sano kadib in markii ugu horreysay fagaaraha daljirka lagu xuso munaasabad looga hadlayo waxtarka dhirta iyo sida loogu baahan yahay in mudnaanteeda gaarka ah loo siiyo waxaan ognahay nolol haddaan dhiri jirin inaan nololi jiraynin xayawaanka badda ku nool dhir bay u baahan yihiin kuwa bannaanka jaaga iska baddaaya siaad og tihiinna soomaaliya lafdhabar waxaa u ah xoolaha iyo beeraha iyo kalluunka saddexduba waxay u baahan yihiin dhir laga bilaabo madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed inkastoy joogaanba waxaa weeyaan waa mas-uuliyad isdaba socota madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna madasha ka jeediyey hadal dheer oo ku wajahan maraaxiladii ay soo martay dhirta soomaaliyeed iyo jiritaankeeda ayaa qeexay in toddobaadkani uu yahay toddobaad xusuus mudan maadaama wakhti dheer kadib ay suuro gashay in si wada jira loo xasuusto doorka dhirtu ay kaga jirto nolosha aadanaha waxaana uu dhanka kale tilmaamay dabargoyntii muddooyinkii ugu dambeeyey lagu hayay noocyada kala duwan ee dhirta soomaalida waad garanaysaan sanooyinka la soo dhaafay dadkeennu mid ay waxmagaradnimo u geysay iyo miday baahiyo u geysay intaba dhirta waa lagu wada noqday waana la baabi'iyey dhul dhan oo hawd ahaa oo lamagalaan ahaa oo qofka bini'aadamkaah inuu dhex maro ay dhib ku ahayday oo xoolaha bes ay dhex mari kareen ayaa maanta dhul bannaan oo barrin ah oo aan geed ku oolin oo uun maxaanku idhahdaa dhirtii iyo geedihii oo dhan laga nabaadguuriyey la jaray dhuxul laga dhigtay la dhoofiyey madaxweynaha ayaa ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed ku booriyey in qof waliba uu ku dadaalo sidii uu halgeed u abuuri lahaa taasoo qayb weyn ka qaadanaysa in dib loo dhibeeyo guud ahaan dhulka soomaalidu ay degto maanta waan soo garannay waan soo ambaabirnay waan soo taagannahay inaan dib u beernaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay soomaaliya kaga nool yihiin jamhuuriyadda dhexdeeda gobollada degmooyinka tuulooyinka nin waliba geed ha beero madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gebagabadii munaasabadda xirmo dhir ah ku beeray afaafka hore ee taalada daljirka dahsoon munaasabadan loogu magac daray toddobaadka dhirta ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn loo dabarjaray guud ahaan dhirtii dhexalgalka ahayd ee ay soomaalidu hibada u lahayd kuwaasoo qaarkood laga dhigay dhuxul dibadaha loo dhoofiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal haatanna puntland magaalada garowe waxaa maanta ka furmay shir wada tashi oo la xidhiidha hirgelinta heshiisyadii hore ee dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland sidoo kalena barnaamijka hiigsiga ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ayuu ku saabsanaa nuux muuse birjeeb ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
shirka oo maanta ay si toosa u fureen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynaha puntland ayaa waxa uu u dhexeeyey guddi labada dhinac ay iska soo saareen kuwaasoo la filayo inay go'aamo kale oo cusub ka soo saaraan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay furitaankii shirka ayaa tilmaamay in wada tashigan uusan ahayn mid u gaara puntland balse arrimaha soomaaliya lagu eegayo waxaan ka shaqaynaynaa marka waa ajado soomaaliyeed weeye ajado puntlandna maaha ajado cid gaara ee wadatana maaha waa ajado soomaaliyeed soomaali wax u wanaagsan baa puntlandna u wanaagsan dhammaantiina loo wada wanaagsan wax gaaro puntland iyadu u raadinaysaana ma jirto ajanduhu waa tiro badan yahay sida ii muuqata aad ka hadli doontaan waxaa ka mid a fulintii heshiisyadii hore loo galay oo dee mar walbaaba heshiisku lama rabo inuu noqdo heshiis xaashi kaliya lagu qoray waxaa loo baahan yahay heshiis haddii la wada galay inuu sida yahay loo furiyo si marka kalsoonidiina ay u jirto credibilitygii iyo legitimacy-gii labada xukuumadoodna uu meeshii u jiro madaxweyne cabdiweli ayaa ka sheegay shirkan in walaac ay ka qabaan fogasho lagu sameeyey dastuurka soomaaliya puntland waxay aaminsan tahay in dastuurka ay ku socoto fagasho tiro badan marka dastuurka in fagashada laga daayo oo waxa la bedelaya waxa la isku ogyahay ay tahay ayaa puntland ka go-an sababtaa waxaa lagu heshiiyey oo soomaalia hadda ay ku wada joogtaa waa dastuurkaas weeye dastuurka marka in uu sidii sax ahayd cidda wax ka bedelaysa ciddii saxda ahayd inay tahay laakiin cid gaare ayadu inaysun dastuurka bedelinna ugana soo bixin wax iyadu ay rabto oo dadda gaarka ay ka leedahay maslaxadeeda aysan ku qunsan weeye marka dastuurkaa lagu heshiiyey in la ilaaliyo isagaa soomaali ku wada joogtaa haddii isaga dhibi ka timaadana waxaa weeye mas-uuliyaddeed kole cid baa qaadan doonta waxyaabaha aad ka wada hadli doontaan waxaa ka mid a shuruucda laga soo saarayo dowladda federaalka iyo guddiyada ee saameynta ku yeelanaya dowladaha federaalka dastuurkaa qoraya in dowladaha ka tirsan dowladda federaalkaahi ay aragtidooda ka leeyihiin in la tashi lagala sameeyo guddi kasta oo heer qaran la suubinayo iyo shuruucda soo baxaysa sababta hadhowto shuruucdaa soo baxaysaahi dowladda puntland waa shuruuc hadhowto ay ku dabranaanayso wax marka annagu aanaan raalli ka ahayn hadhowtana anaa nala ku dabro dee puntland markaa ma yeeli doonto ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka labada dhinac u furmay maanta wuxuuna tilmaamay in isfahan laga gaaro sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka waxaa muhiima arrinta arrimaha dastuurka inay hadda dhaban ee qabeeda ah in laga wada xaajoodo oo runtii sidii loo dhammaystiri lahaa laga gaaro maaragtay isfahan awad qaybsiga hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd xoola qaybsiga hadday noqon lahayd arrimaha amniga waxaasoo dhan inaan dhamaystirno haddii layaada labada kun iyo lixtobanka waxaan rajaynaynaa inaan insha allah gaarno meel soomaali ay mid ka tahay shuruucdeeda cad yihiin adduunka ninkii rabaa inuu maalgashto ee caddaha wax uu ku maalgashanaya iyo sida maalgashihiisa u badbaadayo in dalka kan haddee annagu marka laba kun iyo lixtobanka wixii ka dambeeyay uu gaaro runtii in loo jeesto horumar aan ka baxno waxyaabaha qabeeda ama ha ahaato dastuurka ama haata ciidan dhisida ama haata sideeda shuruucda kaleeto ee dalka muhiimada ahmiyadu leh puntland ayaa sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay in ciidanka qaran aysan noqon keliya ciidamada dowlada federaalka ee jooga muqdisho kuwa puntlandna loo arko ciidamo qaran ciidanka qaranku maaha ciidanka xamar kaliya jooge ciidanka puntland jooga ciidan qaran weeye soomaaliya weeye marka in aragti midaysan laga yeesho qaabka ciidamada loo midaynayo iyo ciidankaasoo marka ciidan matali kale soomaaliya calaamad soomaaliyeedna leh sumad soomaaliyeedna leh sumad gaara aan lahayn inuu soo baxo ayaan rajaynaynaa kaas ayaa dalkana difaaci kara badbaadin karana ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo dhankiisa carabka ku dhuftay helitaanka ciidan qaran ayaa soo dhoweeyey dalabka arrimahaas ku saabsan ee ka yimid puntland waa in la helaa ciidan qaran ee dalkan ka badbaadin kara runtii waxyaabaha hadda na soo food saaray dhibaatooyinka taagan ee ah aragtidan dhinaca xagjirka ah ama amuudid in yacni fasiraad qalada laga bixiya diinta islaamka diin runtii nabadda iyo diin maslaxo in meel lagu soo dajisto arrintan maaha arrin ku qooban hadda dalka soomaaliya keliya arrin ku qooban gobolkan east africa maaha waa ka badan tahay khatarta ay keeni kartaa runtii waa khatar aada weyn weeye haddaan la helin ciidan qaran oo runtii ummadda soomaaliyeed badbaadiyana khatarteeda yaabasa ah sida la sheegay sida madaxweynaha sheegay runtiis waa inaan anagu ciidan midaysan ciidanku meel kasoo joogaa sidii loo midin lahaa ciidankaas u noqon lahaa ciidan halah runtii ummadda soomaaliyeed ay ay maaragtay ku baxsato kulanka labada dhinac oo qaadan doona maanta ilaa caawa gelinka hore ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo ay isla qaataan labada dhinac nuux muuse birjeeb v o a garowe
v o ayaad naga dhegaysanaysaan golaha wakiilada somalilan ayaa maanta laalay lacag dhowaan xukuumaddu ku soo rogtay gaadiidka soo dega arrinkaasi oo ismaandhaaf ka dhex abuuray ganacsatada keenta gaadiidka iyo xukuumadda waxaana tallaabadan ka dambeysay kadib markii ganacsatadu ay cabasho u gudbiyeen golaha wakiilada taasi oo keentay inay mooshin iyana ka keenaan wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi fadhigan maanta oo ahaa mid ka mida fadhiyadii caadiga ah ee golaha wakiilada somalilan ayaa mudanayaal labaatan ka badan ay golaha horkeeneen mooshin ay ku dalbanayaan in la laalo lacag siddeetan dollar ah oo dhowaan lagu soo rogay gawaadhida soo degaysa xildhibaanada mooshinka keenay ayaa ugu horreynba golaha u faahfaahiyey mooshinkan xildhibaane siciid cilmi rooble waa guddoomiyaha guddi hoosaadka dastuurka garsoorka cadaaladda iyo xuquuqal insaanka ee golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka mid ahaa xildhibaanada keenay mooshinkan waxaana uu v o a uga warramay mooshinkan iyo weliba sida uu mooshinkan wuxuu ku saabsanaa lacag takaaliif dheeri ah oo la saaray gaadiidka maxay ahaytay dalka imanaya oo dekedda maxay ahayday dee lagu qaadayo cusub waxaana keenay dee mooshinka dee sida cadow tahay dee waxaa keenay xildhibaano arrintaasna waxay dee dhalatay muddo ayay waxaana socdeen waxaana dacwad iyo cabasho noo keenay waliyihii gaadiidka ka baca mushtarin jirin baa noo keenay waxaan hore ogeyn in gaadiidku markii intii dee dowladda siilaya timi kun iyo siddeed boqol ilaa kun iyo todoba boqol buu gaadhigu ahaa land cruiserka ahay iminka saddex kun iyo shan boqol ilaa afar kun iyo saddex boqol ayay iminka cashuurihiisu taagan tahay cashuuro badan baa dee dadkii la saaray tanuna dheeri bay ahayd mooshinkan oo ay codeeyeen in la laalo sagaal iyo soddon xildhibaan iyadoo aanay jirin cid diiday ayay xildhibaanada mooshinka keeneen ku tilmaamay takaaliiftan inay ahayd docoka mudan amaba aanay golaha wakiiladu jiraynin horta waxa weeyaan dee dalkan sharci baynu ku soconnaa xukuumaddu waxa golaha ka soo baxa ayuunbay fulisaa iyadu wax ma soo saarto golahana sharciga soo saara xeer ama takaaliif aan golahan ka soo bixin oo ay xukuumaddu fushan kartaa keligeed ma jirto waxaad moodaa waayadan dambe inay xukuumaddii mataqaana iska baalmartayba xeerarkii siday doontaay u socotay guryahan xitaa iibinaysa lafteeda waa sharci darro xeerkii iibka hantida qaranka golahan kama soo bixin looma ansixin tanona taasubay la mid ahayd marka wax allaaliya wixii takaaliifaya wixii cashuura in golahan lasoo mariyo ayay ahayday waajib ahayd shacbigana dee golahanay soo doorteen oo ka wakiila wixii dalqaaf ku ah shacbiga ay xukuumaddu ku kacdo golahana ka mas-uula geesta kale ganacsatada soo dejisa gaadiidka oo iyaguna saaka ku sugnaa madasha golaha ayaa soo dhoweeyey tallaabadan uu goluhu ku laalay takaaliiftan axmed siciid ducaale waxa uu ka mid yahay ganacsatadan waxaan oranaa go-aan taariikhiya oo guul u ah shacabka waxaan kala mahadnaqaynaa oo hambalyeynaa golaha wakiilada sharafta leh ee codka shacabka ku yimi aanu soo dooranay oo kalsoonidii shacabka ka qabeen muujiyey waana markii ugu horreysan golaha shacabka u nimaadna arrinkaygana si fiican bay ka yeeleen saasaanuna filaynaa insha allahu tacaala taniyo markii la soo rogay lacagtan ayaanay ganacsatadu wax gaadiid ah ka soo saarin dekedda magaalada berbera waxaana ganacsatadani ii sheegeen inay guud ahaan ka xaniban yihiin gaadiid gaadhaya kun iyo toddoba boqol oo gaadhi iyagoo geesta kalena tilmaamay inay hadda u howlgeli doonaan sidii ay ula soo bixi lahaayeen mar haddii go-aankani ka soo baxay golaha wakiilada waa kan mar kale axmed siciid ducaale waxaan waa mar haddii go-aan galo meesha ka soo baxay oo go-aan golihii sharci dejinta ka soo baxay sidaan filayno waa taa la laalay inay xukuumadduna u hogaansamayso waanu aqoonsannahay waanu tabaynaa waana sugaynaa markaas marka go-aankaas sidaa ku hirgalo waanu soo saarinaa baabuurta waanu soo cashuuraynaa waana la soo baxaynaa muranka lacagtan lagu soo rogay gaadiidka soo degaya ayaa ahaa mid somalilan ka aloosnaa muddo bilyo dheeraad ah iyadoo ganacsatada iyo xukuumadduna ay kala taagnaayeen laba mowqif oo kala durugsan cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa aad buu mahadsan yahay cabdixakiin halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashe cud ayaa inala socodsiinaya waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha la-ah ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan heesaha waa heesa ololaya mise waxaan leenahay waa heesa miida oo malabka uu ka da-ayo maxaan ugu yeernaa waxaan ugu yeeraaban garan laha ilaa hadda ma uu kusii jiraan maa leedahay maxaan ugu yeeraa talow heesahan galabtayn ibraahim heeso aada u baxaya heese aada u baxaya waa tahay bal aan soo qabto intaanan heesta ugu horreysaba mise hees baan ku bilowna ibraahim maxay kula tahay dhegeystayaasheenna inta aanan warqadaha u gelin waxaan u soo qabanaynaa bal waa tahay mid ka mid a heesaha aan horta dhegahooda mid ka mid a maqashiino heestaan soo qaban lahayn ismoog aqalkii bay aslaysaa ismana oga
mana is oga aqalkina waa asle war isma hayso sheekadaas intee laga akhriyaa sheekadaasi waxaa wadajir u akhrinaya labada fanaan shankaroon axmed yuusuf sagal iyo fanaanka xasan aadan samater
aslaysaa isbuuq gudbihiibay aslaysaa isbuuq isbuuq gudbihiibay aslaysaa ismana oga gudbihiibay aslaysaa ismana ogay isbuuq gudbihiibay aslaysaa isbuuq gudbihiibay aslaysaa isbuuq isbuuq gudbihiibay aslaysaa ismana oga gudbihiibay aslaysaa ismana ogay jacaylkan adkaaday ubaxa baxaya ya ogaysiiya ismooge jacaylkan adkaaday ubaxa baxaya ya ogaysiiya ismooge
ilayska ilaaway oo aanay ku arkayn maxaa loola jeedaa in layska ilaaway
salaam waa malaha midda aqalka aslaysa maa loola jeedaa ibraahim marka ugu dambeysa wax ma jiraan u dhammaanaysaa adaa iska dhaadhiciya laleeyahay waa tahay waa tahay codadka macaan labada fanaan xasan aadan samatar iyo shankaroon intaasaan kuna ibraahim waaba sugu waay xataa intaan halka warqada ugu horeysa aan ka akhrinay xataa heestaas way igu simi weyday waa tahay markanaan soo qabanaya warqada aan hayo waxaa ugu horeeya aabe cabdi axmed sheekh waa warqad tahniyada waxaa kaloo ku jirta hooyo saynab cali cabdiraxmaan iyo eedo faadumo axmed sheekh dhammaan caruurteeda eedo shamso axmed sheekh iyo caruurteeda baa layiri rufaaci xasan saalax maxamed xasan saalax iyo yuusuf cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sahre cabdi axmed oo waryaheena iyo maxamed cabdi axmed waa dhammaan ilmo cabdi axmed waxaa kaloo ku jira samsam saalax cabdille caruurteeda iyo saygeeda axmed cabdi axmed xaaskiisa armi cumar barqadle iyo mubaarag cabdi axmed iyo maxamed cabdulaahi axmed iyo nimco nuur cabdi iyo qadar nuur cabdi iyo sahraa cabdi cabdi baa la yiri iyo sidoo kale nuur cumar barkhadle dhammaan ehelkaasi baa la yiri oo isugu jira waalid iyo walaal waxay hambalyo dhalasho ay hawada u marinayaan balqiiso xasan saalax iyo cabdifataax cabdi cumar oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri anisa cabdilfataax cabdi waxaan leenahay anisa soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax u tarta aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe axmed cabdi ibraahim iyo aabe cali muumin aadan iyo hooyo xabiibo jaamac khayre hooyo xaliimo cilmi dheere iyo nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed axmed cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo beelo axmed cabdi iyo caruurteeda iyo saygeeda nimco axmed cabdi iyo caruurteeda haweeyo axmed cabdi iyo saygeeda iyo faadumo ayaan cali muumin iyo idriis cali muumin iyo cabdicasiis cali muumin iyo dhammaanba reer cali muumin iyo reer axmed cabdi ibraahim cabdiraxmaan maxamed aadan koronto loo yaqaan iyo axmed cali sheekh axmed yare iyo maxamuud mascade waa waryaheena v o a ee minneabolis iyo cabdiraxmaan helos iyo bashiir cadow axmed iyo maxamed kaafi sheekh abukar iyo cabdinaasir maxamed cali iyo caashe ibraahim aadan ibraahim taasi maaniga ah soo Waa- caasho ibraahim kale saan kuu soo fiiriyo aad ka garata miya wow
waxaa waa- waxaa dhici karta inay tahay caashe kale caashe Ah, inaan aniga ahaan iska soo qaado markaan fiiriyo magacyada ka horreeyay saaxiibada mascado oo kale koronto oo kale asxaab badan baad sheegtay marka asxaabtaasoo kale markaad maqasho inaan ku dhex jiri karo waa wax macquul ah Waa iska qiyaasatay.
waa siday tahay
waa tahay amaal macalin iyo firdowse maxamed cilmi iyo cabdifataax maxamuud siyaad arizona iyo cabdinaasir saxan suxur dhammaan waxay yidhaahdeen ah, wariyaasha ku sugan dalka dibaddiisa soo aniga kuu sheega ma haddaad haddaad si kale ilaaba u qosasho ibraahim ay dhammaan wariyaasha ku sugan bay leeyihiin dalka iyo dibaddiisa waxaana ay taanid u dirayaan farxad leh maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey anas maxamed kaafi cali muumin waxayna leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leenaha aniguna amiin ayaan u raacina ibraahimna marka ma warqadaan hayaan raaciyaa warqad gaaban mise heesta aan u baxbaxsan ayaan soo qabtaa
maya dadka inaan heesaha ka dhirjino waay sidaad ballan qaaday hay marka dhinacii heesaan ku noqonaynaa waraaqaha waxaad leedahay macna male dib baan uga soo noqonaynaa waa u soo noqonaynaa waa warqada tahay xoodaamo maxay kula tahay waaw waaw waaw xoodaamo cod beryahan aadan maqal hees beryahan aadan maqal maxay kula tahay cabdi taaliil warsamo miya maxay kula tahaaba ma adaba ka daa sida faras xullaalo qalxaalu farago nugaal xayska daaqo maruudaba ama xalin fadhiyaado la xanaanin jiraado daduntayo xeedha sida faras xullaalo qalxaalu farago nugaal xayska daaqo maruudabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo duduntayo feedha karugu xardho uxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto uxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiibuur u xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaado kuure loo xambaaro xog ogaale fuulo uxuufta boodada xawaarada la yaabo uxuufta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraameen uxuufta boodada xawaarada la yaabo uxuufta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaar baa xaraameen marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadantoodaye isoodaye xadantoodayaa
waa tahay xoodaamo iyo codka macaan fanaanka cabdi tahliil warsamintaas haddaanu kaga gudubno bal warqadda xigtaan soo qabto oo warqad gaaban sidaan carabka mar hore ugu dhuftay waxay ka timid aabe xasan axmed caydiid iyo hooyo raxma xaaji yuusuf abakar iyo sakariye xasan axmed caydiid iyo maxamed xasan axmed caydiid iyo sidoo kale waa sakariya xasan axmed iyo suhayb xasan axmed iyo sodohday baa layidhi aamine maxamed muuse waa tahay markaa qofka soo qoray miyaa iska hadlaya markaa waa tahay sidoo kale sihaama xasan axmed iyo saygeeda mahad waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa bay idhaahdeen meherka ismaaciil axmed ciise iyo xaaskiisa oo ka dhacay magaalada boorame sida muuqata xaaskii magaceeda malaha waa lasoo dhifan waayey in teebka ama qoraalka een farta kasoo ilowdayba waa tahay meerkaasi ka dhacay magaalada boorame waxaan u rajaynaynaa in alle uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka loo aayo aamiin waxaan noo baaqaya sacdii ciise cali iyo caruurteeda oo kale ah mucaad xareed cumar maxamed xareed iyo waxay yidhaahdeen maa'ida xareed mulki ciise iyo ilmaheeda ah oo kale ah maxamed xasan muscab xasan mascuud xasan iyo marwaan xasan iyo cabdirasaaq ciise nabadoon iyo cabdiraxmaan ciise iyo bakiisa ciise sowdo ciise iyo waxay yidhahdeen zaari sheekh cabdiraxmaan sumayo sheekh cabdiraxmaan iyo maariya kamaal axmed iyo jaabir aadan cali iyo cabdirasaaq qoryow iyo waxay yidhaahdeen aabe ciise cali iyo waxay yidhahdeen dhammaanba asxaabta iyo dadkaasi waxa ay kala joogaan walloweyn muqdishow iyo bacaadweyn waxayna taanay jecel yihiin inay hawada u mariyaan xafso ciise cali iyo aweys xasan maxamed oo gabadh ugu dhalatay muqdisho degmada wadajir waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sumayo aweys xasan waxayna leeyihin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin anigoo ah baa la yidhi nageeye cali khaliif waa safiirka buu ku magac dheer yahay waxaan hambalyo meher wacan u dirayaa buu yidhi laba qof oo igu qaaliya waa tahay qof baa soo qoray aad buu mahadsan yahay laba qof oo qaali ugu habaan hambalyo u dirayaa buu leeyahay waxaanay kale yihiin buu yidhi doctor cabdilfataax yaasiin jaamac waxa uu ku magac dheer yahay timo iyo marwo qadan cawil cabdi meherkoodu waxa uu ka dhacay buu yidhi kaah hotel ee ku yaala magaalada hargeysa bisha abril waa bishan aan ku jirno afarteedii ee sanadkan cabdilfataax iyo qadan waxaan leeyahay buu yidhi reerkii wanaagiyo samo loo wakiishee garta lagu wadaagee gafka lagaga waabtee noqda raas la weheshado waaw marka cabdifataax iyo qadan waxaan ilaah uga baryaa buu leeyahay inay noqdaan reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jireen nabadgala waa caashay warqad ducadeeda wadata waayo marka annaga inaanu ducayno ma ahaba marka saaxiib qaali baa kolley soo qoray nageeye cali khaliif marka asxaabtiisa buu u diray waata ibraahim annagan maxaan u raacinaynaa sida laga roob helay cusubkii ka laga cayiri lala raacay dhaad arooskiinu laace maanta waxaad u soo fafakanaysaa inaad heeso sooma aniga sababa heesaha qaar baa ku dhex qaada ku dhex mara soo mogi qaarna way ku dhinac maraan qaarna waa ku dhex maraan
yaa salaam ladaanku waana labadiis jecelow ya liibaantay ahaada codkii cumar cabdulla sholli sida laaga roobi helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay sida laaga roob helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay sida layr cadceedeed ciirkoosaga ku larayahay lebabaystay subax baa arooskiinu laacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaadaa ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaadaa sidallaaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskiinu laacay sidallaaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskiinu laacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadii ubad leh libaantay ahaadaa ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadii ubad leh libaan
intaas ayaan kaga gudbaynaa heestii ladnaan iyo codkii macaana ee fanaanka cumar cabdulla shuuli warqadan aan soo dhifto waxa ay naga soo gaartay hooyo faay xasan iyo hooyo batuulo cusmaan xasan iyo caasho diiriye iyo shamse bashiir iyo luul jilcow iyo ruqiya xayeesi iyo samsam cali iyo faadumo buulo burte waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba iyo heestaanba hawad u marayaan liibaan maxamed iyo waxay yidhahdeen ayaan maxamed diirshe oo meherkooda uu qabsoomay saddexdii bishan abril waxaana ay leeyihiin meherkiina eebe waxaan idinkaga baryaynaa inuu guur kheyr qaba idin horseedo oo aad kala kulantaan nolol iyo raaxo iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waxay ka timid ayeeyo cibaado faarax iyo hooyo faadumo maxamed iyo hooyo bood maxamed waa hooyo bood maxamed magacaasi laba goor baan ibraahin oo ku celiyey bood maxamed marka bood dumarkana ma la baxaan
bood hooyo bood maxamed maxaa diidaya inay la baxaan
waxaasla magacyada waa la kala leeyahay leen inta badan iyo qaar ka midaba shuraaka lagu yahay waa tahay aabe cabdulcasiis maxamuud iyo hooyo ubax maxamed yuusuf xaliimo xasan ismaaciil iyo amaal cumar colaad iyo fatuux cabdulcasiis maxamuud iyo cabdisitaar cabdulcasiis maxamuud nafise axmed maxamuud iyo maxamed cabdulcasiis maxamuud iyo barwaaqo cabdulqaadir jaamac kaafiyo cabdulqaadir jaamac iyo ayaan cabdulqaadir jaamac iyo muno faarax aadan iyagu dambayntii baa la yidhi cabdirasaaq maxamuud maxamed dhammaan dadkani iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin baa layidhi sidaasaan idinku jecelahay markaad warqadda usoo qorta ile dadka lama soo wada koobi kara marka in qaar laga soo qaado intaa lasoo qoro ay ka wakiil noqdaan inta kale faraha badan leh waa tahay dhammaan dadkan bay yidhahdeen iyo kuwo kale aan lasoo koobi karin waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan lamaanaha kalaah bay yidhaahdeen marwo aftax cabdulcasiis maxamuud iyo mudane axmed cabdiraxmaan xiis oo meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn taariikhdu markay ahayd baa la yiri bishii maaj aan usoo dhaafnay lix iyo labaatankeedii ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiintan u raacinaya aniguna ibraahim aamiin ayaan leenahay dhinacii heesaa aan ku noqlin caashoy heestan baaba ku habbooneed inaad ku heesto ibraahinow heestaas intaanan ku haysin weli ishayda kuma dhicin markaan arkaan go'aansan doonaa warqad kalama raaciya Haye.
haddii waxay ka timid hooyo wacdiyo cabdi xuseen iyo hooyo hindiso ducaale muuse iyo cabdilfataax xaaji cabdi caateeye iyo cali xaaji cabdi caateeye iyo mustafe xaaji cabdi caateeye iyo xaaskiisa iyo yuusuf xaaji cabdi caateeye xaaskiisa iyo dayib xaaji cabdi caateeye iyo xaaskiisa waa dhammaan reer xaaji cabdi caateeye cismaan xaaji cabdi caateeye iyo xaaskiisa iyo kaltuun xaaji cabdi caateeye iyo faadumo xaaji cabdi caateeye iyo saygeeda iyo samsam xaaji cabdi caataye iyo shaygeeda iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo cabdi waa xaaji cabdi caataye sahra ku jirta farduus baa ku jirta xaliima way ku jirtaa kifaax shukri nasra iyo farax iyo sidoo kale deeqo maxamed xaaji cabdi iyo cabdixakiin waa cabdiraxiin maxamed xaaji cabdi iyo dhammaan qoyska reer xaaji cabdi caatay beere yidhaahdeen oo kala jooga dalka soomaaliya iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane baa layidhi jaamac maxamuud cabdille iyo marwo falis xaaji cabdi caataye oo labaiyo labaatankii bishan waa labaiyo labaatankii bishii maaj aan usoo dhaafnay meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waaro noqda labadii isku raaga isku raayaya isku raysta ubad khayr qabana kale helaamin akhyaar xaashi diiriye iyo xaaskiisa xaawo keef bashiir cabdinuur macalin yuusuf iyo xaaskiisa hodan iyo gabadhooda caayisho maxamed aadan cumar iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen axmed weli sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo carruurtooda adeer axmed laari cabdiweli axmed laari bishaar axmed laari sheekh mahad bunayste iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer cali furso iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa waryaheena v o a ee ohio iyo xaaskiisa marigan jaamac shire waxay dhammaantood jecel yihiin inay heestan iyo hambalyaba hawada u marayaan jaamac cali furso iyo zahro xuseen oo wiil ugu dhashay colombus ohio wiilkaasi oo loo bixiyey jaabir jamaal waxaana ay leeyihiin jaabir soo barbaara noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay hayahayahay oo ku sugayna anigii dhegeystayaasha haya horta bal heesta ii sheeg maxay tahay waata ibraahimo ilaa maantano xalle ibraahim wuxuu heesta kugu soo celinayaa intaad keena duuyo kordhi maalis leedahay
haya hiba halkaan usoo taagan heestii kaftan
kaftan baa jacayl qaba kulanka uxidida murtiba sakicise intaad kala duuyiyo kordhi maaliseeday kaxbanahaye moogtahay ah, kaxbanahaye moogtahay kaftan baa jacayl qaba kulanka uxidida murtiba sakicise intaad kala duuyiyo kordhi maaliseeday kaxbanahaye moogtahay ah, kaxbanahaye moogtahay ukaynaantay tacabire ukaynaantay tacabire ukaynaantay tacabire ukaynaantay tacabire kolkan laba kufkeeno kaftamayeegaba keligay sariirtan kududaaye moogtay Eey, ma ogtahay Ah, kududaaye moogtahay qofna kadabkii loo qoray kole segmaye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibir kusasad maahe qofna kadabkii loo qoray kole segmaye kurdad waa la qaataa kibis waa la quutaaye kibir kusasad maahe kurba male kurba male kurba male caruurtuye ku alafisiiyow kol haddii ay keli tahay naftan naftan kama adkaan karooye
gawracdow kelidii cidlada badani markaas hiyeyse way kala soaawa israacin halkaas bal heestaasi malaha xilligii asal ahaan la garaacay waa joogtay heestaasi Maxaa waxay ka mid dhegaystayaasha tahay heesaha jacaylka ay dadku aad u jecel yihiin oo weliba ee aan filayo hadda dhegaystayaal badan oo heestan hadda ee barnaamijka ka dhegaysanaya inay madaxsa u ruxayaan aad baa loo jecel yahay weliba dumarka aad u jecel
waa taan soo wada maxay ku jecel yihiin dumarka maxaa u gaara yaa dumarka maxaa u gaara maadaama dumarka ay xagga jacaylka ay u jilcan yihiin iyo iyo runta ay ka hadlayso waa malaha ragga iska tacabiri jira intay iska baxaan dib maqalkooda inta loo waayo waa inaan janaalo soo noqda oon lacag soo dhuraa halkaas gar baa la dhigtay inta adkeen adduuniya kordhi maal is leedahay maxaa lagu gaaraaba maalkii waa tahay codka macaan hiba maxamed hudoon hiba nuur intaasaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan ciise aadan iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo shukri ciise aadan saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xabiibo ciise aadan saygeeda iyo caruurtooda hooyo nadiifa cabdi samatar saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo maryan samatar xuseen iyo caruurtooda iyo waxay dhahdeen aabe siciid cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aabe xuseen maxamed dawaare iyo waxay yidhaahdeen abti qalbi nuur ciise aadan iyo abti salaad ciise aadan iyo waxay yidhahdeen abti jaamac ciise aadan iyo maxamed xuseen maxamed iyo jaamac xuseen maxamed iyo xasan xuseen maxamed iyo nasro xuseen maxamed iyo juweeriya maxamed ciise iyo cusmaan cawaale cabdulaahi iyo baar muuse ciise iyo nimco muuse ciise iyo sacdiya owle jaamac waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan ay saraan iyo hambalyaba uga diraan iyaga oo weliba yiri noo raaci eh, iftiin sagaaro iyo caashe cabdulaahi iyo maryan diiriye dirir iyo aaminah cabdulqaadir diiriye waxay yidhaahdeen maxamed cabdirashiid aadan iyo farxiya siciid cabdulle oo arooskoodu uu ka dhacay stockholm dalka sweden waxaana ay leeyihiin eh, ducada idinka le caasha arooskaas maxaa ugu ducayn lahayd waxaan ugu ducayn lahaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba wad khayr qabana lagu kala helo waa tahay warqad gaaban ayaan soo qabanaya ibraahinow waxa ay ka timid asiili cartan dhomey oo ku sugan dalkan maraykanka iyo caruurteeda oo kala ah edna liibaan waa edna liibaan cigaal zakariya liibaan cigaal iyo zuhayb liibaan cigaal iyada iyo caruurteeda waa asiili iyo caruurteeda waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan liibaan maxamed maxamuud jimcaale iyo ayaan maxamuud dirsho oo meherkoodu ka dhacay ah, magaalada london ee waddanka britain saddexdii bishan abril aynu ku jirno ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxay u rajeynayaan arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr leh ee bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo wiil iyo caano gabar iyo caano igu ducey anagu waxaan leenahay aamiin tahnitaa lamidan ibraahim waan gaarsiinayaa ayaan iyo liibaan waa tahay dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray samsam cali iyo ruqiya xayeysi iyo luul jilcow iyo shamso bashiir iyo caasho diiriye iyo hooyo batuuro cusmaan iyo hooyo faay xasan waxaana ay jecel yihiin in ay tahniyad kal iyo laab ay u diraan liibaan maxamed iyo waxay yidhahdeen ayaan maxamed dirshe oo meherkoodu uu dhacay saddexdii bishan abril waxaana ay leeyihiin waxaan eebba uga baryaynaa guur kheyr qaba inuu horseedo oo ay kala kulmaan gabar yacaan weli yacaan aamin ayaan leenahay aamiin warqadda ugu dambaysa gacantayada waxay ka timid hooyo caasho jaamac maxamed iyo aabe cabdulaahi cabdisahal iyo ayeeye siraad xirsi cawke iyo nasteexo cabdulaahi cabdisahal iyo cabdisalaan waa sadaam cabdulaahi cabdisahal iyo ruqiya cabdulaahi cabdisahal iyo sidoo kale muno maxamuud cabdisahal iyo axmed boos akabe iyo sidoo kale aadan sheekh cabdi aadan dhammaana dadkani waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo marwadiisa baa layiri kowthar cabdiwaaxid ibraahim yuusuf arooskoodu ka dhacay gobolka cayn ee buuhodle baa layiri taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bisha maaji haddaanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo ubad khayr qaba aamiin dhambaalka ugu dambeeya caasho waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaynaa bahda v o a gaar ahaan caasho cuud iyo daandurey barnaamijka hambalyada heesaa waanu idinka guddoonnay waxaa kalena yidhaahdeen hooyo bishaaro macalin cumar iyo hooyo sudey aadan xasan iyo adeer maxamed gaab macalin iyo aabe shariif axmed iyo aabe maxamed xasan nuur iyo abti xuseen aadan xasan iyo abti ibraahim aadan xasan kiish iyo abti ismaaciil aadan iyo waxay yidhahdeen maxamuud macalin cumar iyo dhammaanba reer macalin cumar yuusuf maxamed nuur iyo cali maxamed macalin iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq suleymaan maxamed nuur oo jacfar loo yaqaano iyo abshiro macalin isxaaq iyo waxay yidhahdeen muslimo xuseen mursal iyo haajiro maxamed nuur iyo aadan xuseen mursal iyo waxay yidhahdeen habbi khaliif iyo maxamuud cabdulaahi iidey dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda gaar ahaana magaalada muqdisho bay joogaan iyo waxay yidhaahdeen bardaale waajid mandheere toosilow iyo garowe iyo qardho iyo boosaaso maraykanka iyo britain iyo norway waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed shariif axmed cadow loo yaqaano iyo faaduma maad gaab macalin oo arooskooda uu ka dhacay mandheera dalka kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo mid aad ku nastaan oo aad kaleeshaan ubad kheyr qaba aamiin ayaa lena waa tahay bal heesta ugu dambaysa ibraahino waa codkii nastaaxa indho iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono haddii aala idmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo mid lamid a waa caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan garabay masiibada daanduray jiisowna ka tegin
oo idinlan sidaas iyo nabadgelyo reer gobol dhigihiisiyo waagaha farahooso gibladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxarad baleeye gibladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo dalbisiyo mashxarad baleeye
heestaas nasteexa indhow waxay gebagabo u tahay barnaamijkii hambalyada heesaha iyo weliba idaacaddayadii galamne oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intayn idaacadda fiidnimo ee toddobada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
allahu gura barqaaqiyahowo kugasiiman ubadohowo noqodyan har wahilo mirihiisa furataa allahu gura barwaaqiyahowo kugasiiman ubadohowo noqogeen har wahilo mirihiisa furataa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.